الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد فيقول تبارك وتعالى وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون سورة الأنبياء أيام كسول حسنية آية سقاشن الشناد أيو درسي قبل الله qisooyinkii nebiyada ayaa inoo dambeeyey oo laga soo hadlay kadibna rabbi subxaanahu watacaala wuxuu inoo sheegay jidkaas nebiyada laga dhaxlay ee tawxiidka ku salaysan inuu yahay jidka keliya ilaahay raalli ka yahay subxaana wa tacaala waana jid labaad ma leh dariiqa keliya taw kadibna rabbi wuxuu noo sheegay subxaana wa tacaala bulshooyinkii inay qaybsameen oo ay kala googo-een oo diintii ay qaybiyeen ha la qaybiyo nin walbana tiisu hala qumanaato laakiin aakhare markii la tago ninkii iimaan iyo camal saalixa la yimid unbaa meeshaa wax ku leh ninkii kufri iyo shirki la yimid oo jidkii rususha iyo nebiyada khilaafayna ilahay agtiisa ciqaab unbuu ku leeyahay subxana wa tacala weligaaba ha kula qumanaado taadu wey macnaha wa xaraamun calaa qaryatin wa xaraamun waxa xaaraam ah calaa qaryatin degmo korkeed degmadaasoo ahlaknaaha aan halaagnay annahum iyagu laa yarjicuuna inaysan soo noqonaynin waa xaaraam xataa idaa futixat markii la furo yajuuju yajuuj yajuuju wamajuuj yajuuji wamajuuj markii la furo wa hum iyagu walxaal hum iyagu min kulli xadabin taagsin kasta xaggeeda yansiluuna kuwa kasoo yaacaya ay yihiin oo waqtaraba uu dhowaado alwacdu yaboohi alxaqu ee xaqa ahaa fa idaa markaaba markaa isaga ah hiya qisadu shaakhisatu weye mid ay taagan tahay oy kor u taagmayso absaaruladiina kuwii indhahooda kafaruu kufriyey qaa'iliina xaale ay leeyihiin ay ku hadlayaan yaa weylanaa halaaganagiyo qad kunnaa waxaanu ahayn fii kaflatin moogid moogaan min haada kan xaggiisa waanu moogeyn bal iskaba dhaafay kunnaa waxaanu ahayn daalimiina kuwa daalimiin oo dulmiyey naftooda ayaanu ahayn aayadda hore wa xaraamun calaa qaryatin ahlaknaaha anahum laa yarjicuuna laba macne ayaayaa la maraa midi waxa weeye in laada sideeda loo daayo laa yarjicuunada haddii se ay noqoto macnuhu wuxuu noqonayaa degmo aan halaagnay oo la baabi'iyey inaynan soo noqonaynin oon dib loo soo celinaynin oon dib loo soo nooleynaynin waa xaraam macnaha soomayna qabin mar haddii adduunka la dhaafo lama soo noqonayo haddii la halaagay oo degmadan la baabi'iyey cadaabkoodii intaa kuma eka ee waxaa xaaraam ah ma soo noqonahayaan iyo inayna dib usoo noqonaynin qiyaamada iyo aakhare loo soo celinaynin taasi waa xaaraam ma dhici karta wy macnaha waa la soo celi wey marka saas manaa maxaa yeelay wa xaraamuntu bimacna nafyi bay wadataa laa yarjicuunana waa jumla manfiya wey nafyigu markuu nafyi galo ihbaat baa ka dhashay saas way macanaha marka waxaa ka dhalanaya waanoo ku yani waay waxaa la yidhi waxaa xaaraam ah oon suuroobi karaynin in aynan soo noqonaynin soo noqosho la-aantoodu shay xaaraama wey saa marka la yidhahdo soo noqoshadooda waajiba wey macanaha oo aakhare in la soo celinaya tafsiir waa kaa tafsiirka labaadi waxa weeye in laada laga dhigo siliya tawkiid oo waxay noqonaysaa wa xaraamun calaa qaryatin degmo korkeed waxaa xaaraam ah degmadaasoonu halaagnay annahum laa yarjicuuna ey yarjicuuna inay soo noqonayaan yacni waxaa xaaraam ah inay soo noqonayaan oo markaa waxay noqonaysaa inta la halaagay inay adduunkii dib ugu soo noqdaan ma dhici karto saas way maanaa yarjicuunada markan dambe waxay noqonaysaa inay dib adduunka ugu soo laabtaan iyo maamulkiisii iyo noloshiisii ma dhici karto xaraam wey midda iyada mar haddii la halaagay waa laada saliya tawkiid marka la dhigo adduunyada soo noqodkeedii bayna noqonaysaa midda horena waxay noqonaysaa soo noolayntii aakharo saas way macnaha wa xaraamun calaa qaryatin ahlaknaaha anahum laa yarjicuun rabbi wuxuu leeyahy subxaanau watacaala yaajuuj iyo majuuj markii la furo sadigoodii ku awdnaa een soo marnay fii suurati lkahfi markii la furo oo layani waxa weeyaan uu furmo oo iyaga oo ay taag walba kasoo dhaadhacayaan yansiluuna kasoo yaacayaan taag walba meel kastoo taagan way kasoo daadegayaan way kasoo yaacayaan yabooha xaqa ana uu soo dhawaado yabooha xaqa waa qiyaamadii uu soo dhawaado intaasi markii dhacdo yaajuuji wamaajuuj baa la furay taag walbana ayagiibaa kasoo yaacaya yaboohi xaq ahana uu soo dhawaado intaasi markay dhacdo fa idaa hiya shaakhisatun absaaru aladiina kafaruu kuwii adduunka ku kufriyey indhihiibaa taagmaya indhahoodii kor bay u taagmayaanoo ma ballaabi karaan ruuxa markii hawl iyo argagax iyo dhibaatooyin iyo waxyaaba culus ay ku yimaadaan indhaha xataa baalka inuu dib usoo laabaa ku adkaanaysa indhaha taagmaya macnaha saas yani indhuhu fiiqahayaayo waxa weeyaan maba soo laabi karaba shaakhisatun absaaru aladiina kafaruu saasuu rabbi ri subxana wa tacala waxay odhanayaan halaaganagi halaaganagiiyow kaalay bay odhanayaan waxaanu ahayn xaqiiqee kuwa moog baanu ahayn arrinkan dhexdiisa moogitaan baanu ku sugnaynoo maba aanan bamaarta ka warhaynin bal iskaba dhaafe waanu ka warhayne dhaalimiin baanu ahayn waa naloo sheegay inay imaanayso sidani wax u dhici doonaane annagaa diidnay diidadaasaanu dhaalimiinku ahayn oo annagaa naftanada dulminay saasay ku calaacalayaan macnaha wa xaraamun waa xidli aan markaa calaacal waxba qabanaynin wa xaraamun waxa xaaraam ah oo reebtoon calaa qaryatin qaryo korkeed degmo korkeeda degmadaasoo ahlaknaahaa aan halaagnay maxaa ka reebtoon waxaa reebtoon annahum iyagu laa yarjicuuna inaysan soo noqonaynin oo qiyaamada aan dib loo soo noolaynaynin taasi way reebtoonta maxaa markaa noqonaysa in la soo celinayo wey saas way macanaa in la soo celinayo lasoo noolayn doono qiyaamada taasaa waajib ah amaa inaysan qiyaamada soo noqonaynin taasi waa xaraamoo ma dhici karaysa way macanaa ma soo noqonaynada ay leeyihiin oo yani kawnuhum laa yarjicuun taasi waxa weeyaan ma dhici karta wey mustaxiil wey ilaahay subxaana wa tacala inuu soo celinayo ayuu waajibiyey xataa idaa futixat markii la furay xataa idaa goortii futixad la furo yajuuju iyo wamajuuj yajuuj iyo wamajuuj sadigoodii ku awdnaa marka la furo qisadoodo faahfaahsan suurat lkaafi oo inagu dhaweyd baynu kusoo marnay ku laaban mayno wahum iyagu min kulli xadabin walxaal hum iyagu yansiluuna ay kasoo yaacayaan min kulli xadabin taagsin karsta xaggeeda duudka meesha taagga ahee duudkaee sare ayaa la yidhaha haarta ah ayaa xadabka la yidhahda weliba xadab waxaa la yidhahdaa markay waxoogaa leexa leedahay markay waxoogaa saa u yara leexsan tahay baa xadab la yidhahda sida masalan geela qaarkii kurskiisa oo kaleeto lo-da lo-da kurskeeda yacni waxoogaa waxaa ku jirta qallooc shaygu markuu taag yahay qallooc yarna ku jiraa xadab la yidhahda saas macnaa taag kasta iyo macnaha waxa wey taagsin kasta iyo duud kasta ayay kasoo yaacayaan oo waqtaraba uu dhawaado alwacdu yabooha alxaqa ee yaboohii alxaqu ee xaqa ah intaasi markay dhacaan fa idaa markaaba hiya qisadu hiya shani iyo qisaa loo celiya hiya damiirku markuu damiiru shani yahay laakiin muanas uu yahay qisa loo celiya fa idaa markaaba hiya qisadu qaa'iliina xaala ay leeyihiin yaa waylanaa halaaganagii kaalay maanta waa maalinkaagii qad kunnaa waxaanu ayn xaqiiqe fii kaflatin moogaan dhexdeed baanu ku sugnay min haadaa kan xaggiisa aan moognay bacfigan isa soo saaridan waaban moogeynba bal iskaba dhaafa inaan moogeyna kunnaa waxaanu ahayn daalimiina kuwa daalimiina baanu ahayn annagaa gardarnayoo war rumeeya oo u diyaargarooba nalaga kari waayo annagaa naftanada dulminay bay odhanayaan macnaha ayb inakum wamaa tacbuduuna min duuni illahi xasabuu jahannama antum laha waariduun waa ka xukumkii marka ilahi subxana wa tacala uu ka gaadhay inakum idinka iyo wamaa tacbuduuna waxaad caabudaysaan min duuni illahi alla ka sakow xasabuu jahannama jahannama xaabadii lagu shidayey baati shidaalkeedii baati antum idinku waariduuna kuwa aroorayaatiin oo gelaya lahaa jahannamo gelay low kaana hadday ahaan lahaayeen haa-ulaa'i kuwan aad caabudaysaani aalihatan ilaahyaal dhab ah maa waraduuhaa jahannamo maysan galeenoo kumaynan arooreen wa kullun dhammaan kii caabuday iyo kii la caabudayba fiihaa jahannama dhexdooda khaaliduuna kuwa ku waaraya wey lahum waxaa u sugnaaday fiihaa naarta jahannama dhexdooda waxay waxaa ugu sugnaaday zafiirun himhimsi wa hum iyagu fiihaa naarta jahannama dhexdeeda laa yasmacuuna waxba ma maqlayaan rabbi subxaana wa tacaala marka ay calaacalaan oy dembigoodii inay qirtaan isku dayaan hoognayoo ba- ba'naydina ay ku hayaan warkaas iyo qirashadaas iyo calaacalkaa iyo wax ka soo qaad ma leh maxaa yeelay maanta ayaad jaanis haysataa laakiin maalinka calaacal waxba kuu qaban maayo si kasta hadaad u cabaaddo cabaadkaaga wax ka soo qaad ma leh rabbi wuxuu yihi subxaana wa tacaala idinkiiyo waxaad caabudayseen ba alla kasakow naarta jahanamaad shidaal utii xasabka waxaa la yidhahda xasabka xaabada dabka lagu shidaal dhaha ama qoryaha saas way macnaha naarta jahanamo shidaalkeedii baa ti wakaan soo marnay waquuduha annaasu waalxijaara dad iyo waxaa shidaal u ah iyo dhagaxyaanta marka naartaa laydinku shidayaabu rabbi yihi subxana wa tacaala ma iyaga keliya maaha idinka iyo waxaad caabudayseen waxyaabaha la caabudo marka waa saddex waxyaabo waa jamaadaad waa waxyaalaha aan noolayn waxyaalana waa noolaha noolaha laba qaybood u kala baxay marka in uu raalli ka yahay cibaadada la caabudayo iyo inuusan raalli ka ahayn labada qayboode hore waa hadduu yahay waxyaabaha ma noolaha ah iyo hadduu yahay noole bini aadam iyo khalqi raalli ka ahaa ilaahay ka sokow in la caabudo labadaa qaybood waxay gelayaan inakum wamaa tacbuduuna min duuni illahi xasabu jahannama naartaa la gelinaya iyagiiyo kuwii caabudahayaba waa laisla cadaabay oo dhagaxyaantan iyo geedahani maxay muteen oo loo cadaabaya haddaad tidhahdo naarta loo gelinaya kuwan caabudahayay baa lagu xumaynahaya saas macanaa ayagaa lagu qalbi dilahaya waa kuwan kuwii aad ka filayseen inay wax idin tari doonaan ayagii baaba siricsanba a saas manaa yani weysha gawra adib wax kuquus qaatay kaad isku halaynaysay oo naar ku jira haddaad aragto soo adig macnaa quusan maysa saas taasi waa mid amaa hadduu ahaa yani cidda la caabudahaya cid aan raalli ka ahayn rajul saalixa maalan nebi ilaahay ambiyadiisa ka mida malaa'igta la caabuday dad aan raalli ka ahayn arrinkaa la sameeyey iyo cibaadada iyagu ma soo gelayaan saas maana ayagu ma gelayaan hadday intay noolaayeen ay dhacdayna way ka dagaalameen haddii ay gadaashooda dhacdayna raalli maysan ka ahaynoo tawxiid bay dadka ugu yeedhi jireen rumaysnaayeen laakiin ninkii ama sheekhnimo ha sheegto ama welinimo ha sheegto ama wuxuu doonay ha sheegta ee yidhaahda ha lay caabudo oo dadow anaa wax tari karee isoo raaco ibarya kaasi wuxuu gelayaa naarta jahanama kuwa lagu shidi doonuu ka mid isaga iyo kuwii daba socday ee wax ka raadinahayayba naartaa lagu ururinaya saas way macnaa inakum wamaa tacbuduuna min duuni illah xasabu jahannama antum lahaa waariduuna ayadaad ku arooreysaan bu rabbi subxana wa tacala waad gelaysaan markaasaa rabbi wuxuu ihi waxaan naarta hadda ku aruuraye galay hadday ilaahye dhab a ahaan lahaayeen ma naartay geli lahay ya ma naar buu gelaya ilaah dhab oo awood leh oo wax tari kara hadduu yahay naar mayna galeen bu rabbilahi subxana wa tacala cadaab maadaama ay galeen daliil waxay u tahay ilaahnimada lagu sheegay inaysa waxba ka jiro magac unbuu ahaa mooyaane waxba yaraatee manfaca meesha ma oolin oo ilaahnima meesha ma oolin ku dhammaantoodna way ku waarayaan bu rabbi subxana wa tacala kuwa caabuday iyo kuwa la caabudayba way ku waaraya rabbi wuxuu ihi subxaana wa tacala naarta dhexeeda markay ku siracsan yihiin lahum fiiha zafiir zafiirka waxaa la yidhahdaa yani sida ay rajahayaan muxaqiqiinta tafsiirku waxaa la yidhaahdaa walu sawti alximaar dameerku markuu ciyahay yacni wuxuu ka bilaabaa ciitaanka ama dhawaaqa wuxuu ka bilaabaa hiraaga feeruhu ka hiraaga ka hiraagaan markaa kadib buu macnaha waxa weye qayladu soo baxda marka sawdkii dhawaaqiisa ugu horeeya ee hi hi hi hi hiidaasaa wuxuu yahay yaa la yidhahdaa zafiirka la yidhahda shahiiqana waxaa la yidhahdaa markuu intuu soo dhammeeyo uu codka khatimahayo ee gebagabaynahayo ayaa shahiiq la yidhahda saas way macanaha marka shahiiq iyo zafiir saasa la yidhahda marka naarta dhexdeeda ayay ku neeftuurahayaan oo ku silicsan yihin mana maqlayaan naarta dhexdeeda bu rabbi yihi subxana wa tacala wahum fiiha laa yasmacuun dhagihii iyo indhihiiba waa beelayaan markay cadaabka ku jiraan wax alla waxay maqlayaanna ma jiro meesha uu ku xidhan yahay iyo dhibka haysta xataa shanqar kasta agtiisa hadday ka baxdo maba maqlayaba saas way macanaha ayib inakum idinka iyo wamaa tacbuduuna waxaad caabudaysaan min duuni illaahi alla kasakow xasabu jahannama jahannamo xaabadeeda iyo shidaalkeedaa tihin antum idinkuna waariduuna kuwa ku aroorayoo galayaa tihin lahaa naarta jahannama kuwa galayaa tihin low kaana hadday ahaan lahaayeen haa-ulaa'i kuwani aalihatan ilaahyaal maa waraduuha mayna galeen naarta maynan galeen mana ayna ku arooreen way macna ilan ilaah naar ma gale wa kullun dhammaan fiihaa naarta dhexeeda khaaliduuna kuwa ku waaraya wey lahum waxaa u sugnaaday fiihaa naarta dhexeeda zafiirun yacni neeftuurid iyo himhiinsi wa hum iyagu fiihaa naarta dhexeeda laa yasmacuuna wax ma maqlayaan wax maqlayaan ma jiro haddii cadaabka iyo ciqaabta haysatay la dhaga beeleen ina aladiina sabaqat lahum mina alxusna ulaa'ika canha mubcaduun kuwii iyaga la caabudi jiray ee dadka wan wanaagsan ahaa sida nebiyullaahi ciisa oo kaleeto iyo dad badan oo saalixiin ah oo iyagana la caabuday gardarrada lagu caabuday iyaguna raalli aan ka ahayn kuwaas iyagu waa ku warkoodii ina aladiina kuwa sabaqad ay hormartay lahum iyaga minaa annaga xagganaga xaalay ka ahaatay alxusnaa xaaladii ugu wanaagsanayd ay u hormartay ulaa'ika kuwaasi mubcaduuna kuwa la fogeynayo weeye canhaa naarta xaggeeda waa laga fogeyn laa yasmacuuna ma maqlayaan xafiisaha shanqadheeda maqli maayaan wahum iyagu fii maa shay dhexdii ishtahad ay jeclaysato anfusum nafafyaalkoodu wixii ay jeclaysato khaaliduuna kuwa ku waaraya wey laa yaxsunuhum ma murugelinayo alfazacu argagixii alakbaru ee ugu weynaa wa tatalaqaahum waxaa la kulmaysaoo ka hor imaanaysa almalaa'ikatu malaa'igtii baa qaabilaysa qaa'ilatan xaalo ay leedahay malaa'igtu haadaa kan yawmukum maalinkiinni wey alladii maalinkaasoo kuntum aada ahaydeen tuucaduuna kuwa loo yabooho yacni waxa weeyaan oo tuucaduuna kuwa loo yabooho aada ahaydeen macnaha waxa weeye dadka xagganaga ay uga hormartay inay ilaahay ku leeyihiin agtiisa xaaladii ugu wanaagga badnayd waa jannade dadka ilaahay agtii ay ugu qoran tahay alla agtiisa ay uga qoran tahay inay janno leeyihiin oo xaalad la helata ugu wanaagsan ah kuwaasi iyaga naartaas jahannamo waa laga fogeynaya iyaga waa laga durkinaya yacni sida iyagiiyo naarta loo kala fogeynayo xataa shanqadheeda ma maqlayaan qajacqajacda iyo markay ahlu naarka jijabinaysa iyo burburinta ay ku haysa iyo rafaadkooda iyo ma maqlayaan waa la kala fogeeyo ilahay baa ka durkiyey subxaana wa tacaala iska dhaaf inay naar u dhowaadaan bal wixii naftoodu ay jeclayd bay ku dhex waarhayaan wax kastoo naftoodu jecesha oo naftu ay ishtihayso saas way macnaha walakum fiiha maa tashtahii anfusukum walakum fiiha maa taddacuun jannada dhexeeda waxaad ku leedihiin wax kastoo naftiinu jeclaato iyo waxaad u yeedhataan bal adugu wuxuu sheego wax kastoo naftaadu jeceshaad leeda qoladaana halkaasay ku waarahayaan qoladanna meeshaa lasoo sheegay bay ku jireen qoladaa hore lasoo tilmaamay macna saas weeyaan maalinkaas rabbi subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay ma murgin ma murugelinayo argagaxa ugu weyn argagax yimaada argagax yimaada oo bini aadamka argagixiya ama ka nixiya ama cabsi geliyayo waa midka qiyaamadu ayabaan kaloo dhan waa iska yani waxa weyaan maaratay ma sii weynaa argagaxa ugu weyni badan iyaga ma murugelinayo bu rabbi ihi subxana wa tacaala malaa'igta ilaahay baa la kulmaysa oo iyagay ka hor imaanaysa yani qaabilaysa malaa'igtii baa qaabilaysa markaasaa waxay ku leeyihiin waa maalinkii laydiin yaboohayay waxbaha argagixina ina aladiina qaluu rabbuna allahu uma istaqaamuu tatanazlu calayhim almalaa'ikatu anlaa takhaafuu walaa taxzanuu markay nafta laga qaadahayana malaa'igtu way u imaani way dejin way u qalbi qaboojin markay qubuurta ka soo baxayaanna malaa'igtu way qaabiliyo way u qalbi qaboojin xaaladan soo socoteed arkaysaan waxbaha ka murgina hanaa argagixina la dhahay markii meel khatar a la marayoo dhan malaa'igtu waa qaabilaysa ilaa marka ugu dambaysa jannada iyo ridaheeda ay ku qaabisho jannada ay ku salaanto macnaha saas weeyaan marka iyaga kuwani kuwa argagaxaya mana naxayaan mana cabsanayaan mana murgayaan waa degan yihiinoo waxa dhacaya iyo waxa la burburinayo iyo caalamkan la kharibayo ayaga wax argagaxo uu ku hayo ma uu jiro maxaa yeelay waaba loo qalbi qaboojinaya iyagaa saas way macnaha khalqigaa ilaahay subxaana wa tacala uu jecel yahay bay ahayn marka yacni dadka ilaahay jannadu agtiisa ay u taallo waa dadka iimaanka iyo tawxiidka ku dhintay shirkina aan raalli ka ahayn shirkina aan raalli ka ahayn inta badan waxaad arkaysaan qur-aanku qodobkaas yacni waxa weeye haddaan dhowr aayadood dhaafno waa lagu soo celinaya dhowr aayadood haddaan dhaafno waa lagu soo celinaya maxaa yeelay waa aasaaska biyo kama dhibcaanka meesha laf dhabarta waa diinta midda ayada wey maanaa saas daraaddeed baa rabbi subxaana wa tacaala arrinkaa isagaa aada ugu soo celcelinaya adiga marka alla keyrkiina ha caabudin alla keyrkii in la caabudona raalli ha ka noqonin adiga in lagu caabudo xuquuqdii ilaahay lagu siiyona raalli ha ka noqonin haddii kale dadka jannadu ilahay agtiisa u taalla noqon maysa kooxda hore ee la yidhi naarta jahanama xaabadii lagu shidi lahaabaad tihiin kuwaasaad ka mid noqonaysa maana ayib ina aladiina kuwa sabaqad ay hormartay lahum iyaga minaa xagga naga ay uga hormartay alxusnaa xaaladii ugu wanaagsanayd xaaladii ugu wanaag badnayd waxaa jannada way ulaa'ika kuwaasi mubcaduuna kuwa la fogeeyo weye canhaa naarta xaggeeda laga fogeeyo wey macnaha ayib dadka tawxiidka halkaan soo marnay nabiyullaahi ciisa alayhi wacalaa nabiyina salaatu wasalaam inuu alla weydiin doono a anta qulta linnaasi ittakiduunii wa ummiya ilaahayni min duuni illah ciisaw maadaa ku yidhi dadka anii iyo hooyaday ilaahya naga dhigta subxaanak maa yakuunu lii an aquula maa laysa lii bixaq ilaahayow adaan nasahan eh waxaana gar u lahayn yacni inaan idhaahdaayey igama suuro ma dhihin wey macnaa ma dhihin alla waa ogyahay inuusan ciise dhihin laakiin kuwa meeshan taagtaagan oo christian ah nasaara ah oo wax bidahayo ciisa wax idiin tari lahaa baa lagu xumaynahaya oo la tusaya bal malaa'igtu rabbi dhahaya subxana wa tacala wa yawma naxshuruhum jamiican uma naqulu lilmalaa'ikati ahaaulaa'i iyaakum kaanuu yacbuduun war malaa'igay maydinkay idin caabudi jireen kuwan kuwan idin caabudi jira markii laysu yimaado markaasa waxay odhanayaan bal kaanuu subxaanak soma bal kaanuu yacbuduuna aljinna akaruhum bihim muuminuun ilaahu annaga maynaan caabudi jireen jin bay caabudi jireen waa nasahan tahay allah in wax lagula caabudo malaa'igtii baa lasoo istaajin nebi ciisaa lasoo istaajin kuwii awliyada ahaayee la caabudi jiray baa la keeniy oo la dhihi ma idinkaa yidhi na soo caabuda oo dadka faray na soo barya oo na soo barakaysa oo xoola noo soo gawraca yani waxa wey magac naga kusoo gawraca oo qubuurtanadi caradanada barakaysa ma idinkaa dadka u jideeyey hadday jawaabtu haa noqoto kaas waa lala kacay kaas lala teg kuma yaqaan xagga jahannamaa loo kaxay hadday jawaabtu noqoto subxaanak maa yaquunu lii an aquula an aquula maa laysa lii bixaq ilaahu ma dhihin garna iima ahayn hadday noqotona hadda markaasi waxa wey qolyahan daba socday baa lagu xumaynay saas way macana marka adiga khalqigaas waxba ha u raadsanina iyagaaba dhiban eh khalqigan iyagaaba la qabsan iyagana dhibaato ha u geysanin oo berri in maxkamadda la soo saaro sabab ha ugu noqonin adiguna meelaan wax oolin ha u raadsanina rabbigaa raadso subxana wa tacala allah wuxuu raadso subxana wa tacala saasaa la isbaraya ayib laa yasmacuuna ma maqlayaan xasiisahaa naarta shanqadheeda ma maqlayaan wa hum iyagu khaaliduuna kuwa ku waaraya weye fii maa shay dhexdii bay ku waarayaan ishtahad ay jeclaysatay anfusum nafafyaalkoodu ay jeclaysato waxay naftoodu jeceshaha dhexdiisa ku waarayaan oo talow muxuu yahay ha cabitaan ma cunta ma hoyba iyo guriba ma gaadiidba ma meel shahwo lagu kutiyo dumarba kulli adigu isku da waxay naftaadu jeceshaha laa yaxzunuhum mama murugeliyo alfazacu argagixi alakbaru ee ugu weynaa wa tatalaqaahum waxaa la kulanta almalaa'ikatu malaa'igtiibaa la kulanta malaa'igtiibaa qaabisho wey macnaha markay qubuurta markay dhimanayaan markay qubuurta ka soo baxayaan iyo markay jannada gelayaan malaa'igtu maxay leedahay waxay odhanayaan haadaa kan yawmukum maalinkiinni wey alladii maalinkaasoo kuntum aad ahaydeen tuucaduuna kuwa loo yabo tii kii maalinkii laydin yabohayeed ku talagashaneedeen ee usoo diyaargarowdeen weeye yawma natwi samaaa ka tayi sijilli lilkutubi kamaa bada'naa awala khalqin nuciiduh wacdan calayna inaa kunna faaciliin yawma maalin ayayna murug gelinaynin ama yawma maalin bay malaa'igtu qaabilaysaa yawma maalin bay malaa'igtu la kulmaysaa mu'miniinta natwii aan laabayno assamaa'a samadii aanu laabayno ka tayi sijilli waraaqda laabitaankeedoo kale lilkutubi cala alkutubi shaygii la qoray korkiisa lagu laabo kamaa bada'naa saan u bilownay oo kale awala khalqin abuurkii hore ayaanu nuciiduhu ku soo celinayna wacdan yabo xaalo u yahay oo calaynaa dushannada ah waa ballanqaad iyo yabo xagganaga innaa anagu kunnaa waxaanu ahay faaciliina baanu ahaanay kuwa yani waxaanu ahaanay faaciliina kuwa falayo arrinkaas samaynaya maalinkaas waa maalinka yani yani kownkan inoo muuqda kulligii isbedel ku dhacay dhulkaa isbedeli oo buurahaa isbedeli oo badahana isbedeli oo yani samadii baa la duubayaa oo maalinkaa isaga samada marka qaabka loo duubayo ayay aayaddu wax ka tilmaantay yawma natwi samaaa ka tayi sijilli lilkutub yani maalinkaa samada la duubayo ama la laabayo sida waraaqda loo laabo oo loogu dullaabo shaygii ku qornaa alkutub waxaa laga wadaa bimacnaa almaktuuba fiih shayga ku dhex qoran iyada baa lagu laabaa laamta lilkutubi ku jirtana bimacnaa calaa bay noqonaysaa wayna ku timaadaa macnuhu waxa weeye waraaqda adiga markaad qorto ood meel u dirayso ood qoraalkeeda dhammaysato soo iskuma laalaabtay waraaqdii iyo shaygii ku qornaa kee hooseeya shaygii ku qornaabaa hooseeya waraaqdaa koraysa soo ma waraaqdii baad duubaysaa waad laabaysaa shaygii ku qornaa korkiisa ayaad waraaqda ku laabaysaa sidaasoo kalaa samada loo laabaya waxaa laga wadaa samada korkeeda waxa hadda inooga muuqdo oo xidigahan iyo makhluuq muuqaaladan korka ka muuqdaay sidii qoraalkii oo kale ka dhegan yihin samadaa la laabayaa waxyaabahan dusheeda ka muuqdana waa lagu laabayaa sida waraaqda qoranba qoraalka ku qoran dushiisa loogu laabo saas way macnaha ka tayi sijilli lilkutubi saasaa laga wada wasamaawaatu matwiyaatun biyamiinihi yaan u tegi doonaa alla subxaana wa tacaala gacantiisa midig ayaa samaawaadka lagu duubaya oo lagu laabaya macnaha saas weyaan ayib maalinkaa markay samada sidaa loo galo sidii aanu abuurkii hore u bilownay ayaanu ku soo celinaynaa bu rabbi ihi subxaana wa tacaala abuurkii hore sidii ay ahaayeen baa lagu celinayay oo mid walba meeshii uu ka yimid baa dib loogu celinayay yaboh weeyaan bu rabbi subxaana wa tacaala anagu aan isa saarnay isku waajibinay waanan samaynaynaa bu rabbi ihi subxana wa tacala waa hurtila inuu dhacayo yawma maalin bay malaa'igtu la kulmaysaa mu'miniinta oo ay macnaha waxa weeye yani ay la kulantaa ama ay qaabishaa tatalaqaahum inta ku tacaluji yawma maalin bay la kulantaa malaa'igtu natwii aanu laabayno assamaaa samadii aanu laabayno ka tayi sijilli waraaqda sida loo laabo oo kale lilkutubi cala lkutubi shaygii qornaa dushiisa loogu laabo taasoo kale baanu samada u laabaynaa wey kamaa bada'naa saan u bilownay oo kale awala khalqin abuurkii ugu horreeyey ayaanu nuciiduhu kusoo celinaynaa ama makhluuqii ugu horreeyey saan u bilownay baanu ku celinaynaa dhammaantoodo yani hadda abuurkii hore iyo celintu waa isku mid bal celintaaba inaga inooga fudud macna wacdan yabo xaalo u yahay ama wacada wuu yabohay alle wacdan yabo oo wacadnaa waan yaboohnay wacdan yaboh oo calaynaa dushanada ahaaday waa dushanadoo annagaa isa saarnay buu rabbi ilahi subxana wa tacala innaa anagu kunnaa waxaanu ahaan faaciliina kuwa falay waanu samayn bu rabbilahi subxana wa tacala ilaa wa ilaaba waa inay dhacdo annagaa isa saarnay bu rabbilahi subxana wa tacala walaqad katabnaa fi zabuuri min bacdi dikri ana alarda yarituha cibaadiy asaalixuun walaqad katabnaa xaqiiqe waan qornay fi zabuuri kutubtii hore min bacdi dikri looxulmaxfuudka kadib waxaan ku qornay ana alarda dhulka yarisuhaa waxaa dhaxlaya cibaadiya addoommadayda alsaalixuuna ee susuuban inna fii haada kan dhexdiisa waxaa ahaaday waa qur-aanke la balaagan kifaayo shay ku filan liqowmin qowm ku filan qowmkaasoo caabidiina alla caabuda subxaana wa tacala wamaa arsalnaaka maanaa ku diri nebiyow ilaa raxmatan naxariis xaal aa tahay mooye ilaa raxmatan naxariis daraaddeed mooye lilcaalamiina uunka aanu naxariisanayn naxariisasho uunka aanu naxariisanayna daraaddeed mooye wax kale maanaan kuu dirin qul waxaad tidhahdaa nebiow innamaa yuuxaa waa la waxyoonayaa ilaya aniga waxa la ii waxyoon annamaa ilaahukum kaad caabudaani ilaahun inuu yahay macbuud waaxidun oo mid ah ee fa hal antum idinku muslimuuna hoggaansanayaal ma tihin ma hoggaansamaysaan way macnaha rabbi wuxuu leeyahy subxana wa tacala walaqad katabna fi zabuur zabuurkaasaa laysku khilaafsan yahay zabuurka yaa laysku khilaafsan yahay qaarkood waxay leeyihiin waxaa laga wadaa kitaabkii lagu soo dejiyey nabiyullaahi daawuud calayhi salaam min bacdi dikridu markaa waxay noqonayaa dikrigu wuxuu noqonayaa tawreed buu noqonaya yacni zabuur waxaanu ku qornay tawreed kadib saasay noqonaysa in dhulka ay leeyihiin addoommadayda susuuban tafsiirka waxaa ka fiican in la yidhaahdo azabuur waxaa laga wadaa kutubtii oo dhan kutubtii ilaahay soo dejiy o dhan baa laga wadaa waxaana laga keenay min zabara idaa kataba saas way macanaha yacni waxaa la yidhahdaa zabuurta kitaab kasta waa la yidhahdaa marka katabnaa fi zabuuri kutubtii waxaan ku qornay alla soo dejiyey tawreed injiil zabuur iyo qur-aanka kulligood waxaan ku qornay min bacdi dikri looxulmaxfuudka kadib dikrigu marka waxaad ka dhigaysaa looxulmaxfuudka yacni dikrina waa la yidhahdaa qur-aanku waa ku magacaabaa marka waxay ku qornayd looxulmaxfuudka looxulmaxfuudka kadibna kutubtii ilaahay xaggiisa kasoo degtay oo dhan baa lagu qoray maxaa weeye in dhulka ay dhaxlayaan addoommadayda suusuuban bu rabbi subxana wa tacala waa dhulkee dhulkaay dhaxlayaan dhulka ay dhaxlayaan waa jannada waa kow sadaqanaa wacdahu wa awrathana alarda natabawa'u min aljannati xaytu nasha dhulka ay dhaxleen kee wey waa jannada dhulka labaad waxa weeyaan waa dhulkan adduunyada وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها dhulkan dadka ahlul-iimaanka ah ee tawxiidka xambaarsan yaa dhaxalkiisa iska macnaheedu ma aha inayna kuwa gaalo ah kula noolaanaynin way ku nool yihiinoo siraac iyo dagaal waa ka dhaxaynaya laakiin iyagaa dhaxalahaan iskale intaba labada tafsiirba waa jiraan labadaba in lagu xambaarana baas ma laha oo la yidhahdo dhulkan adduunyadana iyagaa dhaxalkiisa leh dhulka aakharana isaga lelama wadaago dee iyagaa iskale macnaa saas weyaan ayb rabbi subxaana wa tacala kadib wuxuu ihi ina fii hada la balaagan balaaqa waxaa la yidhahdaa balaaqa waa shayga kugu filan ee dantaada aada ku gaadhaysa wey balaaq sahayda aada wadato markaad safar u socoto balaaq baa la yidhahdaa shayga kugu filan ee dantaada aada ku gaadhayso o dhan balaaq baa la dhaha macnaha waxaa laga wadaa haadaadu waa qur-aanka qur-aankan dhexdiisa waxaa ku sugan la balaagan wax idinku filan oo danihiina aada ku gaadhaan yuu ugu sugan yahay liqawmin caabidiina dad alla caabudaya subxaana wa tacala haddaad alla caabudaysaan kitaabkani waa idinku filan yahy aakhara haddaad u socotaan waa idinku filan yahy danihiinna iyo masaalixdiinna adduunya waa idinku filan yahy meeshaad rabteen iyo dantiinnii waad ku gaadhaysaan saasuu rabbi subxana wa tacala inay leey la balaagan liqawmin caabidiin macnaheedu ma aha macnaheedu waxa weeye haddaad isaga haysataan wax kale uma baahnid dan adduunye ma rabtaa isagaad ku gaadhay maslaxo aakhara ma rabtaa isagaad ku gaadhay waxaan isaga ahayn ood u baahan tahayn maba jiro ina fii hada la balaagan liqawmin caabidiina sidaas way macnaha rabbi subxaana wa tacala kadib wuxuu yihi wamaa arsalnaaka ilaa raxmatan lilcaalamiina yacni diritaanka nebi maxamed sal lay slam waxay ahayd naxariis uunka uu ilahay u naxariisanay subxana wa taala naxariisasho naxariisasho intii raacday la garay naxariisashadooda loogu naxariistay oo de waxay ku gaadhayaan qur-aankan iyo nebi maxamed raacitaankiisa salawatu rabbi wasalaamu caleyh adduunkana liibaan iyo cizi iyo sharaf bay ku gaadhayaan iyo barwaaqo aakharana janno ilaahay bay ku gaadhayaan naxariista ilahay saasay ku helayaan laakiin kuwan diiday ee gaalada ee ka hor jeeda ee ku gacan sayday seebuu naxariis ugu yahay su-aashaasaa la isweydiiyey qaarkood waxay yidhahdeen naxariisu waa yahay naxariisnimadana kama saarayso diidada ay diideen waxay ku miaaliyeen haddii maalan hadda biyo laysu dilaaciyo il biyo a layna siiyo inagoo ooman ishii biyaha ahayd oo weliba si fudud aada ku qaadan karto lagu yidhaahdo wakaa waad ooman tahay kacab dadkii ay qaybsamaan oo qaarna tagaan oo intay isluraan meeshii ay biyihii ka cabbaan qaarna ayna damba ka gelin oo oonkoodii ay iskala farfadhiyaan ishii inay il barakaysanoo fiicanoo manaafacaad leh inay tahay ma diidaysaa ma u diidaysaa kuwan aan intifacsanin uma diidaysa waa naxariis nebi maxamed salawatu rabbi waslamu caleyh kuwan gaalada ah iyo kuwa muslimiintaaba naxariis bay u tahay soo diritaankiisu laakiin naxariistii mayna ka faaidaysanin kuwan intii ka faa'idaysatay oo ahlul iimaanka ah ayaa ku intifaacday saas way macnaha culimmada qaarna waxay leeyihiin gaalada wuxuu naxariis ugu ahaa cadaabkii tirtiri lahaa baa laga rafciyey leanna saan ogsoonahay ummadihii hore markay nebi caasiyaan cadaab baa lagu keeni jiray iyagoo dhan baabi'iya laakiin nebi maxamed salawatu rabbi wasalamu caleyh markii ilaahay soo saaray cadaabkaa iyo halaagaasi caamkaa waa la rafciyey saas manaa qolihii saasay odhanay waxaad tidhahdaa baa le nebiyow aniga waxaa la ii waxyoonayaa un cidda cibaadada iska leh xaq uleh inuu yahay hal mid oo keliya hal ilaah baa xaq iska leh ee idinku ma hogaansamaysaan ma u hogaansamaysaan halkaa ilaah inaad caabudaan mise waxyaalo kalaad ku garab wadaysaan way macnaa joojiyo inamaa yuuxaa ilaya anamaa ilaahukum ilaahu wax xasri ilaahnimada iyo cubuudiyada waxaa iska leh keedka ciddii kaleeta ee la garab dhigana gardaray ku tahay ama lala siiyo macnaha walaqad katabnaa xaqiiqiya waan qornay fi zabuuri kutubtii la soo dejiye dhexdooda waxaan ku qornay min bacdi dikri looxulmaxfuudka kadib ana alarda yani looxulmaxfuudkay ku qornay kadibna kuwaana lagu qoray ana alarda dhulkii waa dhulka jannada iyo dhulka adduunyada labadaba eh yarisuhaa waxaa dhaxlaya cibaadiya addoommadayda dhaxlaya alsaalixuuna ee susuuban marka salaaxa iyo suubanaantu waa midka dhulka lagugu dhaxal siinayo laakiin haddaadan salaaxa lahayn ood adiga dhanba daalim tahay oo daalixtao faasi tahay hada adig iyo gaalkaad is haysaan de isku meel mati wax badan macnaha isma dhaanta ina fii hada kaa dhexdiisa ina fii hada kan dhexdiisa waxaa ahaaday oo qur-aanka la balaagan kifaayo wax ku filan oo danta lagu gaadho liqawmin dad caabidiina oo caabudaya yacni wax kugu filan oo dantaada aada ku gaadha ayaa ku sugan liqawmin caabidiina ayuu ugu sugan yahay macnaha wamaa arsalnaaka maanaa ku diri nebiyow ilaa raxmatan naxariis daraad naxariisasho daraaddeed mooye lilcaalamiina uunka loo naxariisanayo ilaa raxmatan naxariisasho lilcaalamiina khalqiga iyo uunka loo naxariisanayo mooye qul waxaad dhahdaa nebiyow inamaa yuuxaa waa la waxyoon ilaya aniga waxa uun la ii waxyoon annamaa ilaahukum ilaahiinu macbuudkiinu ilaahu waa macbuud waaxidun oo mid ah wax labeeya ma jiro ee fahal antum idinku muslimuuna kuwa hogaansamaya ma tihiino allaha keligii u hogaansamaya yacni cibaadadiina iyo caqiidadiina iyo dhaqankiina iyo isu dhiibaya macnaha fa in tawallow hadday jeedsadaan faqul waxaad tidhahdaa aadantukum waan idin ogeysiiyey waxyigii calaa sawaa'in sinaan korkeed xaal aan ku sugannahay idinkii anigu wa in adrii maa adrii ma ogi aqariibun miyaa mid dhow am amase baciidun mid fog maa shayga tuucaduuna laydinku hanjabay innahu alla yaclamu wuxuu og yahay aljahra waxa kor loo qaadoo lala jahro oo min alqawli hadalka ka mid a wa yaclamu wuxuu og yahay maa taktumuuna waxaad qarinaysaana wuu ogyahay wain adrii ma ogi lacallahu wain adrii ma ogi lacallahu inuu mudan yahay dibdhigaas lacallahu inuu mudan yahay fitnatun fitno inuu yahay lakum idinka fitno idin ah wa mataacun iyo raaxayn ilaa xiinin muddo intii ka laydin raaxaynay qaala wuxuu yidhi nebi maxamed salawaatu rabbi wasalaamu caleyh rabbi rabbigayow uxkum xukum bilxaqi xaq ku xukum ilaahu xaq nagu kala xukum aniyo nimankan aan is hayno wa rabbunaa rabbiganana alraxmaanu midka naxariista badan weeye almustacaanu oo la kaalmaysto calaa maa shay dushii loo kaalmaysto tasifuuna aada alla ku tilmaamaysaan oo meelka dhaca markaad saa wax ugu sheegto oo tawxiidka aada u dabandhigto hadday kaa jeesadaan waxaad ku tidhaahdaa anigu waan idin ogeysiiyey wixii la iisoo dhiibay xaal aan aniga iyo idinku u sibannahay calaa sawaa-in sawaa waxaa laga wadaa laba mid in laga wado sida aan hadda u ogaaday si la-eg baad u ogaateenoo wax idinkama qarsoona ama calaa sawaa-in xarbi iyo dagaal xaggii in loola kaco oo ay markaa noqoto faqul faqul aadantukum dagaal baan markaa idin ogeysa inaan beri idinka ahay beri idin falakum camalii walakum camalukum idinkuna tiinaad leedihiin aniguna taydaan leeyahay saas in laga wadana waa suurtagal oo ka beri noqosho in ka beri noqo laleeyahy macnaha saas wey faqul aadantukum calaa sawa waxba inooma dhexeeyo marka wey macnaha ma ogi waxa laydinku hanjabaye laydinku goodinayo inuu dhow yahay iyo inuu fog yahay yacni waxaa siday iyagu wataan maalmo gudahood ku kebele iyo sanado marka ma sanado gudahood buu ku imaanaya ma kadib dhacaya anigu ma ogi cadaabka laydinku hanjabayo waa goorma anugu ma garanayo ilahay bay u taallaa subxana wa tacaala hawla anugu garanayo maaha rabbina subxaana wa tacaala wuxuu og yahay waxa aad muujisanaysaan oo hadalka ka mid ah iyo waxaad qarsanaysaan oo qalbiga idinku jira lacbad labadaba ogyahay saas way macana waa kaan soo marnay yaclamu sira wa akhfa wuxuu og yahay sirta iyo wixii kasii qarsooma ma ogi in ay tahay fitno inay tahay dibdhiga laydinka dibdhigay lacalahu ta'khiirka wey oo hadda hana loo soo dedejiyo iyo halaagga iyo baabi'inta dibdhiga laydinka dibdhigay waxaa laga yaabaa inay fitno tahay idinka laydin imtixaanayo oo istidraaj inaad sii fogaataan ood ku kibirtaan oo wixiiba u malaysaan waxaan waxba ka jirin iyo wa mataacun ilaa xiinin inta laga gaadhayo waktigiisa in laydin raaxeeyo ood iska cuntaan oo iska cabtaan ood adduunyada iska batalaqsataan taas inay tahay ayay mudan tahay macnaha saas waxaa laydin dibdhigaya oo cadaabka laydinka dibdhigaya in laydin fitneeyo talabaadna maalmo kooban iyo wakti kooban in laydin raaxeeyo daraaddeed way macnaha nebigu wuxuu yihi sal lla alay waslam ilaahuna kala xukum oo xaq nagu kala xukum anigiyo qoladan aan ishayno nimankan iga soo horjeeda xaq nagu kala saa qaala rabbixkum yani quraada intooda badan waxay akriyaan qul rabbixkum dheh nebigaa amar la sinay macnaha dheh baa nebiga la yidhi marka hore waa amar qiraa'adanna waxay sheegaysaa inuu nebigu yidhi oo amarkii qaatay qaala wuxuu yidhi isagoo amarkii qaadanaya alla siiyey subxaana wa tacaala rabbi rabbigay uxkum bilxaqi ilaahu xaq xukum oo xaq nagu kala saar rabbana iftax baynana wa bayna qawmina nebi shucay soomaaha sidoo kale ilaahw na kala saaroo na kala xukum rabbina waa midka la kaal naxariista badan oo loo kaalmaysto waxa aad sifaynaysaan oo rabbi ku sifaynaysaan oo muxuu yahay rabbi ilmuhu leeyahay carruur buu leeyahay waa lala wadaagaa iyo awooduu wax ku soo saaroo kusoo nooleeya male iyo waxanaad ilaahay ku sheegaysaanee sifaynaysaanna allah loo kaalmaystaa subxaana wa tacaala sidaas dhibaale nebiga salawatu rabbi waslamu caleyh fa in tawallow hadday jeedsadaan faqul waxaa dhadaa aadantukum waan idin ogeysiiyey calaa sawaa'in sinaansho korkeed xaalaan ku sugannahay oon u simannahay ogeysiiskaas idinka saad u og tihiin baan aniga saan u ogahay baad idinkuna u ogaateen waxba idinkama qarsoona wain adrii maa adrii ma ogi aqariibun mid dhow miya am amase baciidun mise waa mid fog maa shayga tuucaduuna laydinku hanjabayo laydinku goodinayo waa cadaabka ah innahu alla yaclamu wuxuu og yahay aljahra wixii la muujisto oo min alqawli hadalka ka mid a wixii sarreeyo oo muuqdo oo hadal oo lagu hadlaayo waa ogyahay wayaclamu waxaa kaloo uu ogyahay maa shayga taktumuuna aada qarinaysaanoo quluubtiina ku jirana waa ogsoon yahay wain adrii maa adrii ma ogi cadaabkii ma ogi ma ogi anigu oo aqoontiis waktigiisa ma garanayo inuu imaan unbaan ogaho la ii sheegay amaa wakti u sheeg haddii aad tidhaahdaan ma ogi lacallahu wuxuu mudan yahay ta'khiirka ku xel lacallahu dibdhigidda iyo ta'khiirka cadaabka laydinka dibdhigayaay wuxuu mudan yahay fitnatun fitno inuu yahay lakum idinka laydin fitnaynayo oo dibdhigaasi imtixaan weeyaba wa mataacun mataac inuu yahay raaxayn idinka laydin raaxaynayo ilaa xiinin muddo intii laga gaadhayo waktigiisii inta laga gaadhayo raaxayn laydin raaxaynayo inuu yahay baa mudan wey macnaha qaala wuxuu yihi rabb nabigu sal alay waslam rabbi xkum rabbiyow xukum bilxaqi xaq ku xukum xaq xukumoo aniyo qolyahanaan ishayno na kala saar oo iyagana waxay mudan yihiin mari anigana waxaan mudnahayo inaad ii hiilisaa allow isii wa rabbunaa rabbigana alraxmaanu midka naxariista badan weeye almustacaanu oo la kaalmaysto calaa maa shay dushii loo kaalmaysto tasifuuna aada sifaynaysaan ilaahay baa la kaalmaystaayo yacni la garabsadaa waxaan aada sheegaysaan ilaahay ku sheegaysaani yacni wax loo dul qaadan kara maaha laakiin ilaahay baan subxaana wa tacaala kaalmaysanaynaa oo nu hoos gelaynaa wey macnaha bismi illaahi araxmaani araxiim suurat lxaj suurat lxaj waxaa aada loogu muransan yahay ma suura madaniya mise waa makiya axkaamteeda qaarkeed oo kusoo aroortay marka la fiiriyo waxay leeyihin culimmadu waa maki waa waxay leeyihin waa madaniya maxaa yeeley axkaamta xajka ayay faahfaahin doontaa ee suuraddu ka hadli doontaa qaarna waxay leeyihiin ma ahe makay kusoo degtay axkaamta xajka waxaa lagaga hadlay maxaa yeele xilligii maka la joogay xataa waa la xajin jiray sidaana qolyaha odhanaya qolana waxay leeyihin maya way isku jirtaa suuradda oo qaarkeedna waa maki qaarkeedna waa madani axkaam fara badan bay ka hadli doontaa aayaddu ay suuraddu ka hadli doontaa biidn illahi tabaaraka wa tacala bismi illahi magaca ilahay baan ku bilaabayna allihii arraxmaani naxariista guud laha arraxiimi midda gaarkaana lah yaa ayuha nnaasu dadow ittaquu iska jira rabbakum rabbigiin iska jira ina zalzalata saacati saacadda gilgilideeda shay-un shay wey shaygaasoo cadiimun weyn yawma maalin iska jira ama yawma maalinka tarawnahaa aada arkaysaan gilgilidda ayay tadhalu halmaami kullu murdicatin mid kastoo wax nuujinaysa camaa kii xaggiisay halmaami ardacat ay nuujinaysa wa tadacu way dejini kullu daati xamlin uur mid u saaxiiba oo idil mid kasta oo uur lana waxay dejinaysaa xamlahaa uurkeedii bay dejinaysaay oy dhigaysaa wa taraa waxaad arkaysaa annaasa dadkii waad arkaysaa sukaaraa xaale ay yihiin kuwa sarqaansan wamaa hum mana aynan ahaanin bisukaaraa kuwa sarqaansan walaakina cadaab allahi laakin cadaab ilaahay baa shadiidun mid adag ah cadaabka ilahay baa adag aayaddu waxay suuraddu waxay ku bilaabatay yeedhitaan dadkao dhan loo yeedhayo yeedhidaasi haddaad maqasho macnaheedu waxa weeyaan maslaxa iyo dan baa lagaala talinaya war dadkiiow rabbigiin ka cabsada oo iska jira cadaabkiisa rabbigiin ka cabsada oo cadaabkiisa iska jira oo wixii sabab idinku noqon kara ka fogaada amarkiisa qaata wuxuu idinka reebayna ka fogaada saasaad iskaga ilaalin kartaan cadaab ilahi subxana wa tacala iskaga jiri kartaan waxaa la gudagalay markiiba in laga warramo qiyaamada maxaa yeelay cabsida aan cabsanayno iyo diyaargarowgan iyo isjiridda aan cadaab ilaahi iska jirayno xilliga la intifaacsan doono waa maalinta arrintaasi imaan doonta wey maalinkaasaa soo socdee sahaydiisa qaatow oo maxaa sahay noo noqon karaa sahay waxaa idiin noqon karaa alla kacabsiga subxana wa tacala oo maalinkaas aad ku nabadgeli kartaan mana ku samata bixi kartaan ina zalzalata saacati shayun cadiim saacadda gilgilideeda saacadda waa qiyaamada qiyaamada gilgilideeda ay khalqiga iyo kawnkaba gilgilaysaay waa arrin weyn buu rabbi ihi subxana wa tacala arrin fudud maaha arrin weyn wey markii samaawaadka iyo dhulalka iyo khalqiga iyo buuraha kulli ay wada gilgisho bini aadamkii malaa'igtii waxaan gilgilaynana ma jiro maalinkaa ay gilgilayso khalqiga gilgilaysaay waa shay weyn buu rabbi yihi subxana wa tacala gilgilidaasi waa shay weyn shay fudud maaha wax la fududaysan karoo la dhayalsan karana maaha shaygaasaa soo socdee diyaargarowgiisa qaata waxyaabaha dhici doona maalinkaa oo insaanka iyo bini aadamka ku dhici doona qaar ka mid a laynoo tilmaamay maalinkaa aada gilgilidda arkaysaan maalinkaa isaga ah waxay halmaamaysaa tii ilmaha nuujinaysay ilmahay nuujinaysay bay halmaamaysaa tii uurka lahaydna ilmihii bay soo ridaysaa dadkiina waxaad arkaysaa iyagoo aada moodayso inay sarqaansan yihin ma sarqaansanoo khamre ay cabbeen iyo darooga ay isticmaaleen lama sarqaansanee cadaab ilaahay oo adag baa meesha ka muuqda taasaa keenaysa inay u muuqdaan sidii wax sarqaansan oo kale oo maankoodii iyo maskaxdoodii baa maqanta inay saa u muuqdaan xaaladda meesha taallaa keenayse dadku waxay cabbeen lamayna sarqaamin saasuu rabbi subxaana wa tacala uu leeyay macnaha arrintani marka goortay dhacaysaay ayaa lagu muransan yahay culimada qaarkood waxay yidhaahdeen waa marka adduunka la gebagabaynayo o la khatimayo qaarna waxay yidhahdeen ma ahee waa qiyaamada iyo markii laysa soo nooleeyo ra'yigaa dambaana sax marka laysa soo nooleeyo ayay arrintani dhacaysaa sidaana waxaa kutusaya xadiidka bukhaariiyo muslim ay soo saareen min xadiidi abi saciidin alkhudri nabigu wuxuu yihi sal ly wasalam maalinta qiyaamada rabbi wuxuu u yeedhayaa aadam markaasaa wuxuu leeyahay rabbi subxaana wa tacaala aadamow caruurtaada waxaad ka soo saartaa intii naarta loogu talagalay ibcat bacta naar baa la odhanaya soo saar intii naarta loogu talagalay markaasuu wuxuu odhanayaa rabbi min kam rabbiyow intee markaasaa waxaa laleeyahay min kulli alfin tiscu miatin wa tiscun wa tiscuun kunkiiba waxaad ka soo saartaa sagaal boqol iyo sagaal iyo sagaashan bacthu naar wakaas nabigu wuxuu yihi sal lla alay wasalam maalinkaas waa maalinka caruurta yaryarkaa ay ciraysanayaan haweenaydii ilmaha nuujinaysayna ay ilmihii halmaamayso tii yacni uurka lahaydna uurkii ay soo tuurayso dadkana aada arkayso adoo iyagoo aada moodayso inay sarqaansan yihiin mana sarqaansanee cadaabka ilaahay baa adag buu nabigu yuri salawatu rabbi wasalaamu caleyh marka waa maalinta qiyaamada marka laysa soo saaro inay tahay ba xadiidku nas ku yahay dhacdadu waxay dhacaysaa marka laysa soo saaro nolosha dambe ee qiyaamada dadka lasoo nooleeyo markaa way markay dhacayso macnaha marka yacni waxa weeye bini aadamka hawlka taagan iyo shadaa-ida iyo dhibaatooyinka taagan waxaba yaraatee uu macnaha markaasi uu jeclaayo adduunyada ku jeclaa oo uu u abayeelay ma jiro walaa ilmo walaa macnaha xoolo walaa naf waxaad rabto maba jiro macnaha waad wareersan tahayo rabbi subxaana wa tacaala waa ka aayadda kale ka cabira kalfaraashil mabthuuf sidii masalan ley ama ayax la firdhiyey oo kaleeto meel aada u socoto iyo meel aad ka socoto ma garanaysa xagguu u ordaya isagoo ordayuu ku maraya xaggaasuu ordaya xaggiibuu haddana kasoo ordaya waa ka haddana xaggu usii ordaya war xaggeed u socoto haddana xagguu u ordaya yani waxa weye baalaleeda somalia koba dhinac bay kaasoo geli meelay u socoto ma jirto saasoo kaleeto wy maana wareerkaasaa ku dhacaya bini aadamkii macana yaa ayuha nnaasu dadow ittaquu isjira rabbakum rabbigiin iska jiroo ka cabsada ina zalzalata asaacati qiyaamada gilgilideeda ay khalqiga gilgilaysaay shay-un shay wey cadiimun oo weyn yawma maalinka tarawnahaa aada arkaysaan tarawnahaa zalzalada u celi ama saacadda tadhalu way halmaami ama way moogaani kullu murdicatin mid kastoo nuujinaysa camaa caniladii kii xaggiisa ayay moogaani ama halmaami ardacata ay nuujinaysa murdica waxaa la yidhahda oo ta'da lagu daraa markii markaa ay ficilka samaynayso xaamilatun baa la dhaha markay markaa uur leedahay saas way macanaha baaliqatun baa la dhaha markii ficilku markaa dhacayo naaskii ilmaha ay ugu haysay afkay nuujinaysayba markii dhibaatadii timaado way ilmihii naaska afka ku hayay bay way halmaamaysaa hadduuna macnuhu sa ahayn oo laga wado yacni waxay leedahay caanay leedahayoo waxbay nuujin kartaa laakiin markaa ficilkii ma dhacayo hadday tahay ta'da waa laga gooyaa oo waxaa la yidhahdaa murdicun baa la dhahaa murdicun waa markay in la nuugo saalix u tahay laakiin markay markaa nuujinayso oo naaska ilmuhu afka kula jiro baa murdicatun la dhahaa saas way macnaa murdicatun kullu murdicatin mid kasta oo nuujinayso ilmihii markaa nuugayo waxay halmaamaysaa camaa ardacat kii ay nuujinaysay bay halmaamaysaa saas way macnaa hooyo meeshay ilmaheeda ku halmaantay soo meel balaaya ka dhacday maa saas way macnaa wa tadacu way dejinaysaa kullu daati xamlin uur mid u saaxiiba kulligeed xamlahaa uurkeedii bay dejinaysaa mid kastoo uur lahaydna uurkii baa kasoo dhacay ilmihii baa ka soo dhacaya oo awey fooshi fooshi aawey rafaadkii aawey aawey dhibaatadii la dareemi jiray ayadoon laba soconin buu ilmihii banaanka kusoo dhacaya limaada lianna kanshalladni wey markay islaamtu foolanayso oo taa hayso oo rafaadku ka muuqdo oo yacni ilmaha ah laga soo jiida laleeyahayo waa goorma waa mar ay kanshe kansha leedahay dhibkaa iska fudud intan haysataa wax walba ka culus laakiin dhibkaa dhib ka culus hadduu yimaado soo kii yaraa la halmaami maayo maalinkaa ilmihii gooruu meesha soo marayba lama garanayo macnaha saas ayb wa taraa waxaad arkaysaa annaasa dadkii baad arkaysa sukaaraa xaalo ay yihiin waxaa la isweydiiyey hadday tahay su-aashu hadday tahay maalinta qiyaamada marka nolosha dambe ayay arrintani dhacaysaa oo maalinkaa ma waxaa jirta haweenay ilma nuujinaysa maalinkaa haween uur leh xagee bay ka imaanayaan qiyaamadii baaba la joogaayo goormay uroobeen su-aashaasaa la isweydiiyey wax lagaga jawaabay jawaabo dhowraa la bixiya jawaab culimada qaarkood waxay ku jawaabaan sida axaadiista nebiga ku sugan ruux walba wuxuu ku dhintay baa lagu soo saaraa haweenkii iyagoo uur lahaa ku dhintay ayagoo uur lay soo baxayaan ay kuwii ku dhintay ayagoo nuujinaya iyagoo nuujinayay soo baxayaan taasi waa ra'yi waase ra'yi waxoogaa la bushinayo ra'yi kale wuxuu leeyahay meesha haweeney uurlana ma joogto mid wax nuujinaysana ma joogto ee waxaa laga wadaa haddiiba xataa la qadarid wey macnaha hadday dhici lahayd haween uur leh iyo kuwo wax nuujinaya inay meeshaa joogi lahaayeen ilmahooda waa halmaami lahayeen kuwana carruurtaa kasoo daadan laha saasa manaa taqdiir weyana qaar baa odhanaya manaa ayib wa taraa waxaad arkaysaa annaasa dadkii baad arkaysaa sukaaraa xaala yihiin kuwo sarqaansan waa sidaad moodaysa muuqaalkooda wey sukaaraa iyaga oo sarqaansan wamaa hum mana aynan ahaanin xaqiiqa ahaan bisukaaraa kuwo sarqaansano waxay cabbeen iyo khamro iyo daroogo mayna ku sarqaamin maxaa sarqaamiyey marka sidii wax sarqaansan bay u dhaqmayaan oo maankii ka tegay walaakina cadaaballahi cadaabka ilaahay baa shadiidun adag oo daran waa kaa sarqaanka waxa keenay adduunka khamro la cabiyo wax la cabaa sarqaanka keena iyo daroogo la isticmaalo laakiin maalinka hawlka iyo dhibaatada taagan iyo shidada jirta ayaa waxay dadkii noqonayaan sidii wax sarqaansan oo kale macna wa min annaasi man yujaadilu fi llahi bigayri cilmin wayatabicu kulla shayaanin mariid saas daraadeed baa len leeyahay marka diyaargarooba dadu hasdhiganina hasdhiganina xaaladaasaa soo socotee wax tabcada wixii berrita aad u baxsan lahaydeen tabcada oo dhibkaa soo socda aad kaga badbaadi lahaydeen wa min annaasi dadka waxaa ka mid a kutiba waa la qoray calayhi dushiisa waxaa lagu qoray shaydaankaas annahu amari annahu isaga man tawallaahu ciddii ka weli dhigata fa annahu isagu yudiluhu wuu lumin wayahdiihi wuuna hanuunini ilaa cadaabi saciiri naarta huraysa cadaabkeeda xaggiisa ayuu u hanuuninaya arrinkaa markii saa loo sheegay baa bini aadamka macangegnimadiisa qaar iska murmaa jira qaar muran adagoo iska doodaa jira masalan ilaahay bay ku doodayaan allah subxaana wa tacaala ilmuu leeyahay bay leeyihi haddana waa murmayaan ilaahay kuwa wax la wadaagay libay samaynayaan waa ku doodayaan alle awooddiisay ka doodayaanoo waxay leeyihiin nama soo noolayn karo markaan dhimanno kadib nolol dambana ma jirto seebuu noo soo celin karaa waa murmayaanoo waa doodayaan sharcigii ilaahay bay ka doodayaan subxaana wa tacaala iyo nidaamku uu soo dejiyey adduunka kuwo kalay samaysanayaanoo jeebkooda kala yimaadeenoo waa murmayaan qaar baa iska doodaya buu rabbilahi subxana wa tacala waxay ku doodayaan cilmi la-aan ogaansho la-aan cilmi ma hayaan oo xujo ma hayaan oo burhaan kuma doodayaan waa iska qaji jeclayihin qaar noocaasa jir haddana wuxuu raacayaa shaydaan kasta oo mariiduu raacaya mariidka waxa la yidhahda midka madaxa adag ama waxaa la yidhahda mariidka midka khayr oo dhan ka muruxsan khayr oo dhan waa ka qaawanya wuxuu khayru leeyahy ma jiro shaydaanka wuxuu noqon karaa shaydaan linsina waa noqon karaa shaydaan ljinina waa noqon karaa shaydaankana aan inoo muuqanina bini aadamka duudsada wuu noqon karaa shayaadiinta bini aadamka ee dadka xumaanta ugu yeedhana wuu noqon karaa mid madax ah mid ugaas ah mid dhaqaalo haysta mid sharci dejiye ah baarlamaan dawlad kuwa noocaas oo kale ilaahay sharcigiisii sharci ka garab jeexay waa shayaadiin shaydaan buu raacayaa muruxsan oo khayr oo dhan ka muruxsan oo shaydaan nin raacay talo natiijadiisu maxay noqon doontaa rabbi wuxuu yidhi waxaa korkiisa lagu qoray oo lagu waajibiyey shaydaan ninkii ka weli dhigtaay inuu luminahayo naarta saciira naarta huraysa cadaabkeeda xaggiisana inuu u hanuuninayo oo xaggee kaloo shaydaan ku geyn lahay adduunkana waa inuu ku lumiyo aakharana uu kuu horqaado kuu hogaamiyo xagga naarta ilaahay subxana wa tacala saasaa dushiisaba lagu qorayoo shaydaan maslaxaba kama timaadaba dana adduunyana kuuma hayo maslaxa aakharana kumaba jirtaba macnaha saas wey wa min annaasi dadka waxaa ka mid waxaa marka layna barayaa haddaad doodaysood murmayso waxaad ku doodaa bilati hiya axsan oo maxay ah xujo ku dood cilmi ilaahay xaggiisa ka yimid ku dood laakiin inaad iska qaji jeclaysood iska muranto maya khaasatan hadday arrimuhu allah ku saabsan yihiin oo diintiisa ku saabsan yihin macnaha wa min annaasi dadka waxaa ka mid a man baa ka mid a yujaadilu doodaya fi llaahi alla dhexdiisa ku doodaya bigayri cilmin cilmi la-aan buu doodaya aqoon la-aan buu iska doodaya ogaansho la-aan wayatabicu raacaya oo wayatabicu raacaya kulla shaydaanin shaydaan kasta ayuu raacaya mariidin oo muruxsan oo khayr oo dhan ka muruxsan ama mariidin oo madax adag macangag ah kutiba waa la qoray shaydaankaasoo kutiba la qoray calayhi dushiisa lagu qoray annahu isaga shaydaan ah man ciddii tawallaahu ka weli dhigata fa annahu isagii shayddaanka ahay yudiluhu kaa wuu luminaya yudilu wuu lumin hu kii ka weli dhigtay buu raaca yuu luminaya wayahdiihi wuu hanuuninaya wuu hor qaadaya ilaa cadaabi saciiri naarta huraysa cadaabkeeda xaggiisa ayuu u hor qaadaya ku hanuuninaya meel kale uu ku wada maahi jirto macnaha ya ayuha annaasu in kuntum fii raybin min albacdi fa inna khalaqnaakum min turaab la dadku waa laba mar dadka qaarna shayaadiintaasi khayrlaawayaashaabay raacsan yihin oy xujada iyo dhaqanka ka qaataan iyo diinta qaarna allah iyo rasushiisay raacsan yihin subxana wa tacala yaa ayuha nnaasu dadow in kuntum haddaad tihiin fii raybin shaki dhexdii haddaad ku sugan tihiin min albacthi isa soo saaridda soo bixinta haddaad shaki kaga sugan tihiin fa innaa anagu khalaqnaakum waan idin abuurnay min turaabin caraan idinka abuurnay uma kadibna min nudfatin dhibic mani a baan idinka abuurnay uma kadibna min calaqatin xinjir dhiigaan idinka abuuray uma kadibna min mudqatin cad hilib ah cad hilibaan idinka abuuray mukhallaqatin mudqadaasoo mukhallaqatin la abuuray mid la abuuray ah wagayri mukhallaqatin iyo midaan la abuurin ah linubayina inaan caddayno daraaddeed baanu saa u yeelnay lakum idinka inaanu idin caddayno maxaad noo caddaynaysaa kamaala qudratinaa cala albacti inaanu soo saari karno inaanu awood u leenahay soo saaridda inaan idin caddayno daraaddeed way macnaha wanuqiru waanu sugi fi larxaami raximyaalka dhexdoodaanu ku sugaynaa maa shaygii nashaau aan doonno ilaa ajalin muddo intii laga gaadhayo musaman oo la magacaabo alla agtii ka magacaabay uma kadibna nukhrijukum waanu idin soo saaraynaa tiflan idinkoo carruur ah uma kadibna litabluguu inaad gaadhaan daraaddeed ashuddakum adaygiina uma kadibna nurabbiikum dha halkaa geli nurabbiikum waanu idin korinaynaa litabluguu si aad u gaadhaan ashuddakum adaygiina si aad u gaadhaan wa minkum waxaa idinka idinka mid a man cid baa idinka mida yutawafaa la oofsanayo intuusan gaadhin wa minkum waxaa idinka mida man cid baa idinka mida yuraddu la celinayo ilaa ardali lcumri cimri midkiisa ugu liita cimrika ugu xumaan badan loo celinayo maxaa loogu celinayaa likay laa yaclama inuusan ogaanin daraaddeed min bacdi cilmin ogaansho kadib shay-an waxba inuusan ogaanin wa taraa waxaad arkaysaa alarda dhulkii baad arkaysaa haamidatan xaalo ay tahay yacni waxa weeyaan mid ingegan mid baktiisan oo dansan oo wax dusheeda saaran uusan jirin fa idaa goortii anzalnaa aan soo dejinno calayhaa dhulkaa dushiisa almaa biyihii markaan kusoo dejinno ihtazat way ruxanaysaa way dhaqdhaqaaqaysaa warabat markaasay fuuraysaa way siyaadaysaa wa ambatat baxay bixinaysaa min kulli zawjin nooc kasta ayay bixinaysaa bahiijin oo arag wanaagsan quruxsan wey macnaha oo ishu qabanayso masaladani waxa weeye maadaama aayadaha hore lasoo sheegay inay nolol dambe jirto gaaladii ka muransanaa mabda-a inay nolol dambe jirto ah ayaa aayadan lagula hadlaya waxaa la yidhi haddaad qashajac iyo muran looma baahne dadkiiyow haddaad ka muransan tihiin isa soo saaridda iyo nolosha dambe laba daliil hooya laba daliil oo ku tusaya inay suuroobi karayso dhacayso hooya daliilka koobaad idinku idinku saabsan yahi daliilka labaadna dhulku ku saabsan yahi daliilka koobaadi waxa weeye yaa idin abuuray oo intaasoo marxalo idin soo mariyey allah soo mar abuuristiinnii hore iyo soo celintiinna kee fudud soo celintaa fudud haddii aada ogoshiin idinkoon jirin in laydin keenoo laydin abuuray soo celintuna waa ka fududahay kaasi waa daliilka koobaada aada buu qur-aanku u isticmaalaa qul yuxyiiha aladii ansha'ahaa awala mara markeedii hore naftan ciddii abuurtay baa soo celin doonta oo dib u abuuri doonta taasi waa daliil iska cadood ku idin qancin kara midda labaadi waxa weeye waa dhulkiibaad u imaanay arkaysaa isaga oo nabaad guuray oo aada moodayso sidii shay baktiya oo kaleeto wax dhaqdhaqaaqoo dushiisa ka jira male biyaanu soo dejinaynaa markii biyuhu yimaadaan dhulkii dhaqdhaqaaq buu bilaabaya waa fuurayaa nabaadkiibaa ka soo baxaya intaasoo nooc oo qurux badan oo ishu qabanaysaa ka soo baxaysa war dhulkan shalayto maydka ahaa maantana noloshu gashay oo nool soo daliil uma aha mayd la nooleeyey idinkana saa markaad u dhimataan baa laydinsoo noolayn karaa labadaa daliil bay marka aayadahani taqriirinayaan rabbi subxaana wa tacaala doonaya inuu ku taqriiriyo mabdaa la yidhahdo mabda lbacthi wanushuur waxaa la yidhi wardadow haddii shaki uu idinkaga jiro isa soo bixinta waxaanu idinka abuurnay caraan idinka abuurnay khalaqnaakum min turaab carada waxaa laga abuuray asalkeennii oo aadam ah ayib marxalada labaaday u gudubtay markii aadam la abuuray xaawana isaga laga abuuray xaawiya aadam markay isu yimaadeen marxaladii xigtay khalqiga iyo bini aadamka abuurkiisu wuxuu noqday uma min nudfatin dhibic biya dhibic mani ah saas way macana dhibic mani a baanu idinka abuurnay innaga toos marka waxaan uga abuurannahay dhibic biya ah dhibic mani ah asalkeennii oo aabaheen aadamana wuxuu ka abuuran yahay caruu ka abuuran yahay saas way macana dhibicdii manida ahayd way isbedeshay oo waxay noqotay marxalo kale oo xinjir dhiigoo fadhiya marxalo kalaa jirtay oo isu u gudubtay oo ahayd inay cad hilib ah oo hal mar afka la gelin karoo la calalin karay noqotay mudqada kaasaa la dhaha mudqada cad yar oo afgelisaa la dhaha mudqa marka bal u fiirsada waa idin kale wama markaan dhimanno oo hilibkanagii iyo dhacaankanagii iyo lafihiiba caradu ay cuntoon carada ku darmano seebaa loo soo celin karayo looga soo laabi karaa waa idinka ku hayee bal u fiirsada miyay isleeyihiin caro iyo bini aadamkan ordahaye dagaalamaye wax camirahaye wax dhisahaye ma lama isleba soo kaafiyo kala dheeri ma bal mar kale imaada oo dhibicda manida ahee qarmuun marada markay kaa taabatana aada iska tirayso ama iska dhaqayso iyo bini aadamkan dagaalamayo ordaye shaqaynaya wax dhisahaye fikirhaya ma isku midba maya labaa wax isu eg xataa ma bal xinjirtan dhiiggaa iyo bini aadamka isgarab dhiga bal cad yaroo hilib oo meel iska yaalloon luga lahayn oon gacmo lahayn oon madax lahayn oon qalbi meeshaa iska yaal iyo bini aadamkan isu garab dhiga ma wax isleba wax isle maaha halkaasuu ilahay idinka keenay subxana wa tacala allihii halkaa idinka keeno maraaxishaa idin mariyey inuu mar labaad idin soo celiyo waxba kuma saas mana saasaa macnaha laga wada mudqatin mukhallaqatin waayri muhallaqa maxaa laga wada mukhallaqatin waayri mukhallaqa ilaa dhowr tafsiir baa laysugu khilaafay ibnu jariir itabri caleyhi raxmat ullahi wuxuu leeyahay oo isagu rajaxaya mukhallaqatin mid abuuristeeda la dhammaystiray oo iyadoo dhammaystiran soo baxday wagayri mukhallaqatin midaan abuurkeeda la dhammaystirinoo iyadoo dhicisa soo dhaca markuu gaadho cad hiliba noqdo isagoo dhicisu soo dhacaya ilan qaar baasaa noqonaya qaarna waa la dhammaystiri oo inta abuurkii loo dhammaystiro ayay markaa kadib banaanka imaanayaan isagoo dhammaystiran waa mukhallaqatin sidaasi waa tafsiirka ibnu jariir tabri caleyh raxmatullahi uu rajaxayo laakiin waxaa bushiyey asheekh maxamed amiin shanqiiti caleyh raxmat ullah oo wuxuu leeyay yaa ayuha annaasu in kuntum fii raybin yacni dhicis soo dhacay lalama hadlo yaa ayuha nnaasu baana hadal baana dhacay sidaas daraaddeed mukhallaqatin wagayri mukhallaqatin macno kale in la maryo wy mana wuxuu macnaha ku fasiraya isaguna leeyahay oo rajaxaya mukhallaqatin mid yacni la dhamays mid macnaha waxa weeyaan naqsi iyo dhimanaan aan lahayn wagayri mukhallaqatin mid aan dhammaystirnaynoo naqsi iyo dhimanaansho leh cadku markuu meesha ku jiro dhammaystiranka uu dhammaystiran yahay baa bini aadamku ku yimaadaa si dhammaystiran ku yimaadaa cadku markuu meesha ku jiro markuu hadduu dhiman yahayna ruuxa ka dhashay ee adduunka yimaadaa isagoo dhiman buu imaanaya caqligii awoodiisa masalan xubnihiisa yacni waxa weeye marna isagoo dhiman laakiin nooloo bini aadam u imaanaya waa la kala dheer yahay bini aadamkii waa la kala xoog badan yahay waa la kala kiilo badan yahay yacni dhimanaansho iyo dhammaystirnaan baa laga hadlaya waxay imaanaysaa marka labaduba mukhallaqada iyo hayru mukhallaqada labaduba adduunka waa yimaadeen iyagoo nool laakiin midna isagoo dhammaystiran buu yimid oon dhimanaan lahayn midna isagoo kala dhiman buu adduunka yimid labaduba waa laba lala hadli karo yaa ayuha nnaasu la dhihi karo tafsiirka ayaa iskale maxamed bin shankiiti baa iskale adiga labadaa tafsiir iyo tafaasiir kaleba waa jiraan si kolbaa idinka idin fududad mara marka macna ayib mukhallaqatin wagayri mukhallaq mukhallaq waxaan saa u samaynay bu rabbilahi subxana wa tacala linubeyina lakum inaan idin cadayno intaasoo marxalo waxaa laydiin marinayo saa laydinku sharxaya in laydiin caddeeyo awood dhammaystiran inuu alla leeyahay subxana wa tacala oo allaha intaasoo marxala idin mariyey soo celintana inuu kari karo rabbi subxana wa tacala intaan doonno ayaanu raximka ku yaanu ku sugaynaa waxaan doonaanu ku sugaynaa ilaa muddo magacaaban laga gaadho ilmihii markuu uurka ku jiro muddada uu meeshaa ku jirahayo ee minka ama raximka dhex joogahayo ilaahay baa garanaya subxana wa tacala mid wuxuu joogayaa masalan lix bilood waa dhalanaya mid sideed bilood buu ku jiraya waa dhalanaya mid sagaal bilood buu ku jiraya waa dhalanaya mid ka badan buu ku jiraya waa dhalanaya muddada uu meeshaa lagu sugahayo ilahay baa garanaya subxana wa tacala adig ma garanaysa adig ma garanaysa wanuqiru fi larxaami ma nashaau ilaa ajalin musama intaan doonaanu ku sugaynaa meeshaa uu ku jiro macnaha oo lagu ilaalinaya kadibna meeshaa markuu muddo ku jiro nukhrijukum tiflan ilmo yar idinkoo abaanu idin soo saaraynaa barbi subxana watacala jidkii aada soo marnaad baa lagu sahlaya tartiibaad baa la samaynayaa waa kaa banaankaa timid nukhrijukum tifl ilmo yar baa timid ilmo cala yani ooyahayo cabahayo wax siirinayo wax maqlahayo bini aadamka dhamaystiran bata saasaan idinku soo saarayna barbi subxana watacala uma litabluquu ashuddakum marxalada xigta waxa weeye waa lagu korin aabiyo hooyo xanaano naxariis dugsiis wax kastaa lagu diyaarinaya waa lagu korinaya maxaa laydin korinayaa litabluquu ashuddakum xooggiina inaad gaadhaan iyo adaygiina caqligoo dhammaystirma jirkiiyo xooggiisa iyo adaygiisa yeesha inaad gaadhaan xilligaan adkaan lahayneen daraaddeed oo talo waa xilligee ma soddon jir baa ma afar jir baa ma ka yara tahay la yidhi intaa macna laakiin bini aadamka adaygiisa inuu gaadho waa xilliga ugu xoog badan yahay macna markii halkaa la gaadho xaaladda xigtaay maxay ma saasay wax ku dhammaadeen maya waa laysku soo socdaa hoos baa markaa la aadaya meeshii laga yimid baa dib loogu noqonay wa minkum man yutawafa wa minkum man yuraddu ilaa ardali lcumr qaarna intaysan gaadhin meeshii ugu dambaysay bay dhexda ku dhimanayaan oo geeridii ku imaanaysa qaarna waa loo kaadinoo waxay gaadhayaan cimri la gaadho midka ugu xun bay gaadhayaan cimri la gaadho ka ugu xun kee wey waa cantatabka wey ardalulcumur waa cantatabka yacni ruuxu markuusan waxba kala garanayn maxaa cimrigaa loo gaadhsiiyey aadka u xun oo loogu sugay likay laa yaclama min bacdi cilmin shay-a waxaa la rabaa inuu waxba garan waayo markuu wax garanayo kadib aqoontii garashadii fahamkii kulli waa lumiyey soo ma waa laguu kaadin waxoogaa muddaa laguu sugi ilmo yar iyo adigaa isku mid noqonay saxaradii waa lagaa qaadi kaadidii waa lagaa qaadi waa isku sii dayn haddaan lagaa qaadi soo ma saas maskaxdaadi noqonaysa wax alla wixii ku jiray oo dhan waa luminaysaa likay laa yaclama min bacdi cilmin shay-a waa midka nabigeena uu ilaahay ka magangeli jiray allahuma inii acuudu bika min arda min an uradda ilaa ardali lcumr ilaahu cimriga heer kaa gaadhsiisan baan magan kaaga ahay buu nabi dhigi jiray salawatu rabbi waslamu caleyh waxaa fiican intaadan gaadhin inaad dhimato oo tii ilahay ku timaado subxana watacala laakiin heerkaa haddaad gaadho adiguna culays baad isku tahay dadkana culays baad ku tahay ilmahaagiiyo dadkii dadkuugu jeclaa ayaa ku nacaya saas maanaa marka taa waxay ku tusi adduunyadan inuusan ilaahay ugu talagelin in lagu waaro haddii waarid loogu talageli lahaa ruuxu marba marba marka ka dambaysuu sii xoogaysan lahaa sooma laakiin dib u dhacan iyo hoosu dhacan bilowday wuxuu ku tusayaa adduunyada ilaahay uguma talagelin in lagu waaro ama horay baad u dhiman haddii lagu daayana meeshaasaa ku sugaysa halkaan baad ku socota adduunya marka waa taa waa middaa ama geeri deg dega ama haddii lagu daayo silic iyo saxriif iyo sida ninkaa haysata wey macnaha rabbi subxaana wa tacaala middaa iyadaa marka wuxuu ku muujiyey war allaha intaasoo marxalo idin mariyey awood buu leeyahay markaad dhibataan kadib inuu idin soo celiyo daliilka labaadna waata wa tara alarda haamidatan faida anzalnaa calayha almaa htazat warabad yani dhulkii oo nabaad la-aan ah oo meyd oo kale ah iska yaal wax dhaqdhaqaaqa lahayn dushiisa waxba saarnayn ayaa biyaha dhibicdu imaanaya biyihii baa gelaya biyuhu markay galaan dhulkii dhaqdhaqaaq buu bilaabay oo seebuu dhulku dhaqaaqay ihtazat ruuxashada la yidhahda say u ruuxanaysa culimada qaarkood waxay yidhahdeen waxaa laga wadaa nabaadka iyada ka soo baxay baa dhaqdhaqaaqay shaygu shayga hadduu ku dhegan yahay dhaqaaqiisa isagaa loo tiiriyaa saa qaar baa odhanay qaarna waxay yidhahdeen meehe ihtazad waxaa laga wadaa dhulku markii uu nabaadku ka soo baxayo wuu isku durkaa wuu isku durkaayo wuxuu u baneeyaa nabaadku meeshuu soo mari lahaa ila nabaadku meeshan uu ka soo baxayo markii hore caraa ku taallay sooma xagey aade caradii meeshan ku awdnayd xagey aade way durugtay sooma waa dhaqaaq ihtazat waa yani waxa weya waa dhaqaaqaas qaarkood lay ayib wayna foodhacaysaayo warabad waxaa laga wadaa way siyaadaysaayo markuu nabaadku soo baxayo caradiibuu madaxa ku dhufanaya markuu madaxa ku dhuftana way soo foodhacaysaayo kor bay usoo kacaysa saas warabadana sidaa iyadana ku fasir markaasu wuxuu soo saarayaa intaasoo nooc oo nabaad ah oo qurux badan ishu ay jeceshahay ayuu soo saaraya war dhulkan baktiga ahaa allaha nooleeyey ee nafta geliyey markaad dhimataan kadib soo idinma soo noolayn karo saasaa marka adiladu u socdaano dadka loo qancinaya yaa ayuha nnaasu dadow in kuntum haddaad tihin fii raybin shaki dhexdii min albacti soo bixinta dhexdeeda haddaad shaki kaga sugan tihiin fa innaa anagu khalaqnaakum waan idin abuurnay min turaabin cara xaggeed baan idinka abuurnay aabihiin aadan baa laga abuurnay uma kadibna min nudfatin dhibic mani a xaggeedaan idinka abuurnay uma kadibna min calaqatin xinjir dhiig ah xaggeedaan idinka abuurnay uma kadibna min mudqatin cad hilib ah xaggiisaan idinka abuuray mukhallaqatin cadkaa hilibka ahoo mukhallaqatin mudqadaasoo mukhallaqatin mid si dhammayst la dhammaystiray ah wa gayri mukhallaqatin iyo midaan la dhammaystirin ah mid iyadoo dhammaystiran meeshana way ku dhammaystiran tahay iyadoo dhammaystiranna adduunka imaanaysa wa gayri mukhallaqatin iyo midaan dhammaystirnayn oo yacni abuurkeeda aan la dhammaynin meesha markay ku jirtana waxbaa ka dhiman markay banaanka timaadana dhimanaashiin bay ku imaanaysa waa tafsiirkii dambe wey macana taasoo mukhallaqatin yani musawaatin wey macana musawaatin min annusqaan yani saasaa laga wada mukhallaqatin midaasoo abuurkeeda la dhammaystiray wagayri mukhallaqatin iyo midaan abuurkeeda la dhammaystirin ah linubayina inaan caddayno daraaddeed lakum idinka aanu idin caddayno qudradanada iyo awooddanada wanuqiru waanu sugi fi larxaami raximyaalka dhexdooda waxaan ku sugaynaa maa shaygii nashaau aan doonno raximyaalka waa minka ilmuhu ku jiro ilaa ajalin muddo intii ka abaanu ku sugaynaa musaman oo magacaaban la magacaabayo ilahay agtiisa ka magacaaba muddada uu meesha ku jirayo waa wax qorshaysan uma kadibna nukhrijukum waan idin soo saaraynaa iflan idinkoo ilma yar meeshaasi waxaa ku jirta mudqada suuratu yani muminuun baan ugu tegi doonaayo markuu mudqo noqdo cad noqdo kadib waxaa la bixinayaa lafihii baa loo bixinaya saas lafuhu markay baxaan kadibna hilibkiibaa dusha laga saaraya iyo haraggii kadibna saasuu insaan dhamaystira ku noqonay qaybaha maraaxisha qaybaheedaa dambe suurat lmuminuun baan ugu tegi doonaa insha allahu tacala ayib uma nukhrijukum ifla uma kadibna nurabbikum dhe waanu idin korinaynaa litabluquu si aada u gaadhaan ashuddakum adaygiina si aada u gaadhaan adayga caqliga ah iyo adayga jismigaada wa minkum waxaa idinka mida man cid baa idinka mida yutawafaa la oofsanay intuusan gaadhin cimrigaa liita wa minkum waxaa idinka mida man cid baa idinka mida yuraddu la celinayo ilaa ardali lcumuri cimriga ka ugu xumaansho badan xaggiisa loo celinayo cumrika ugu liita oo cantatabnimo ah qaar loo celinaya ayaa idinka mid maxaa loogu celinayaa likay laa yaclama si uusan u ogaanin oo uusan u garanin min bacdi cilmin ogaansho kadib shay an waxba si uusan u ogaanin wax alla wuxuu kala garanayo ma jiro wax dhiba iyo wax dheefiyo toona ma kala garanayo saasuu gaaraya macnaha wa taraa waxaad arkaysaa alarda dhulkii baad arkaysaa haamidatan ayada oo baktisan ama dansan waxaa laga wadaa ayada oo ingegan oo nabaad guurtay baad arkaysaa fa idaa goortii anzalna aan dejino calayhaa dusheeda almaa biihi markaan kusoo dejino roobkii wey ihtazat way dhaqdhaqaaqda way dhaqdhaqaaqaysaa oo warabad markaasay siyaadaysaa oo fuuraysaa wey maana saas way soo fooracaysaa way soo fuuraysaa wa ambatat waxay bixisaa min kulli zawjin nooc kasta ayay bixinaysaa bahiijin oo ishu qabato oo quruxsan nooc kastaoo quruxsan baa marka ka soo baxay dalika biana allaha huwa alxaqu وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور مسألة إن ليس soo saar in laydin soo saariyo lasoo bixinayo saddex shan sababood baa loo sheegay dalika arinka oo in laysa soo saarayahay haabitu mid sugan wey bna allaha wuxuu ku sugan yahay bna allaha alle huwa isagu alxaqu inuu xaq yahay sababteed buu ku sugan yahay taasaa horta sabab waa kow wa annahu isagu yuxyii inuu nooleeyo almawtaa kuwa dhintay inuu nooleeyo waa midda labaad sababti labaad wa annahu isagu calaa kulli shayin shay walba dushiisha qadiirun inuu awoodo waa sababta saddexaad wa anna saacata saacaddii aatiyatun inay imaanayso inay tahay mid imaanaysa laa rayba wax shakina fiiha dhexdeeda uusan ahaanin waa sababka saddexaad wa ana allaha alle yabcathu inuu soo bixini man fi lqubuuri kuwa qubuurta ku jira waa sababtii afraad waa sababtii shanaad wey maanaa shantaas sababood daraaddood ayuu ilaahay subxaana wa tacaala markaad dhibataan kadib idinku soo saaraya intaasaa sabab ah waa midda koobaadee allah xaqa jiritaankiisaa waajiba isaga ayaa xaqa xaqnimadiisuna waxay keenaysaa inuu xaq xukumo oo addoommadan u sameeyo maalin la kala saaro nolol dambe waa ta labaadee rabbi wixii dhintay buu nooleeyaa waa sababta labaad oo dee hadduusan nooleyn karin wixii dhintay maba dhacdeenba in laydin soo saaro sooma sabab maba dhici kartaba ta kale wax kastuu awoodaa allah subxaana wa tacala waa sabab saddexaad qiyaamaduna waa imaanaysaa shakino kuma jiro waa sababta afraad allana subxaanau wa tacaala waxa qubuurta ku jiro dhan wuu soo bixinay waa sababta shanaad shantaas sababood daraaddood ayaa laydinku soo saari doonaa markaad dhimataan kadib shakina ma lemid ayada daalika arrinkaas oo bactigay isa soo saaridii haabitun midkii sugan wey bianna allaha alle sababtii huwa isagu alxaqu inuu xaq yahay kaa sababtii bay ku sugan tahay bactigu wa annahu alle yuxyi inuu nooleeyo almawtaa kuwa dhintay oo awooddeeda u leeyay wa annahu alle calaa kulli shayin shay kasta korkiisa qadiirun inuu awoodo waa sababta saddexaad wa anna saacata saacaddii aatiyatun inay tahay mid imaanaysa inay imaanayso wa anna saacata saacaddii aatiyatun inay imaanayso laa rayba wax shakiyana fiiha dhexdeeda uusan ahaanin ayaa iyadana sababta afraad wa anna allaha alla yabcathu inuu soo bixini man fi lqubuuri cidda qubuurta ku jirta intaasoo sababood darteed ayaa macnaha ilaahay subxaana wa tacaala idinsoo nool idinsoo idinsoo noolayn doonaa markaad dhimataan kadib wa min annaasi man yujaadilu fi llahi bigayri cilmin walaa hudan walaa kitaabin muniir wa min annaasi dadka waxaa ka mid a man cid baa ka mid yujaadilu dooday fi llaahi alla dhexdii ku dooday bigayri cilmin ogaansho la-aan walaa hudan iyo hanuunin la-aan walaa kitaabin iyo kitaab la-aan kitaabkaasoo muniirin cad ama wax ifinaya wax caddaynaya haaniya cifihi dhinaciisa kii laabay xaal uu yahay dhinaciisa mid laabay xaal uu yahay ayuu doodaya liyudilla inuu lumiyo daraaddeed dadka inuu ka lubiyo can sabiili llahi alla jidkiisa inuu ka lubiyo lahu waxaa u sugnaaday fi dunyaa adduunyada dhexeeda waxaa u sugnaaday khizyun hoog iyo dulli wanudiiquhu waanu dhadhansiinaynaa yowma alqiyaamati maalinta qiyaamadana cadaaba alxariiqi gubashada yani gubashada cadaabkeeda ayaanu dhadhansiinayna wy maana cadaabka wax guba wa min baab idaafati sifati ila lmawsuuf way cadaabka wax guba ayaanu dhadhansiinaynaa rabbi subxana wa tacala markaasaa waxaa lagu odhanaya dalika kaas bimaa shaygii way qadamad ay hormarisay yadaaka gacmaha shaygaas sababtii wey wa ana allaha alle laysa inuusan ahaanin wey sababtu bidallaamin min dulmiya lilcabiidi addoommada mid dulmiya inuusan ahaanin wey sababtu tii hore tii hore oo dad iska dooda inay jiraan ayaa mar labaad mucli markii hore maxaa loo sheegay lianna waxaa soo socotay isa soo noolaynta mabdi'ii baa la soo waday markaasaa waxaa loogu goolxadho la hordhigay kuwo iska doodaa jira markii mabdi'ii la sheegay kadibna waa laga dambaysay oo waxaa la yidhi kuwo iska doodaa jira saas maanaa kuwo waxaa jira dooda oo ilaahay ku dooda oo yidhaahda see baa naloo soo saari karaa markaan dhibano kadib awoodda ayaa iskale carradaa baanu ku darmanay yacni lafahanagii hilibkanagii waaba baaba-een kuwa iska doodaa jira waxay doodayaan cilmi la-aan ogaansho cilmi ma leh hanuunna ma wataan kitaab cadna ma wataan waxa lagu doodo waa saddex mid ka mid cilmi daruuri ah oo nin walba garanaya inaad ku doonto nin walba u cad oo muxuu noqon karaa masalan inaad tidhaahdo hadda waxaynu joognaa barqin qoraxdii wataa qoraxdii wataa haddaad ku muranto ma daliil baa lagaga bahanya waa cilmi nin walba garanayo cilmi daruuriya oo nin walba ogyahay ka noocaasoo kale a ku dood waa mid walaa hudanna waxa weeyaan waa cilmiga ku yimaada istidlaalka nin walba uma muuqdo laakiin adilo caqli ah oo dadka qancin karaa keenaysa waxaad leedahay sidaas iyo saas daraaddeed saas iyo saas daraaddeed taas sababtiisa ayay saas iyo saas ku noqotay saas iyo saasay u jirtaa wax la garan karo laakiin adila caqliya ood soo saarayso oo aad keenayso ayaa jirta masalan waxaad leedahay rabbi subxaana wa tacaala waa jiraa oo inuu jiro waxa jir inuu jiro waxaa dilul makhluuqaadka bal dhulkan arag oo samadan arag oo kan arag waxani haddayna jirin cid samaysay mayna jirin cid keentay unbaa jirta soo ma adilo istimbaad ood meelo kala soo baxaysa waa hudan intaa waxaa saddexeeya kitaab xagga ilaahay kasoo degay baad gajajiisa ku hadlaysaa waa adila naqliya adila naqliya oo xagga ilaahay laga keenay baad ku hadlaysaa ku doodaysaa saddexdaa waxaan ahay ninka iska hadlaya soo ma aho nin iska qajijeclaynay wax cadoo dadku wada garanayaan daliil kama dhiganayo kuma dooday daliil uu maskaxdiisa kusoo saarahayo caqli ama keenay daliil naqli oo kitaab ilaahay uu ka keenay dad uma sheegay markaa intaa wixii ka soo hadhay waa uun iska hadal nin uun macnaha macaangago iska qaji jeclaynayo wy qaar noocaasoo kalea jira buu le rabbi subxaana wa tacala saas macnaha maxaa yeelay mas'alada laga hadlayo saddexda daliilba waa ku kulmeen horta waa dal- wax iska cad wey ta kale weeyaane caqli weeyaanoo haddaad aada u fiiriso nolol dambe inay jirto way kuu soo bixi ta kale waa daliil kutubtu kut- kutubtii baa keento kutubtay ku cadda intaa midna ninkaan haysanin de waad iska hadlaysaa way macnaha saa markuu samaynayo iska murmayo thaniya cidfihi xaalo uu yahay mid dhinaciisa laabay cidfiga waxa la yidhaha jaanibka jidhkaaga markaad socodso dhinac male laba dhinac baad leedahay dhinaciisuu laabay waxaa laga wadaa uu sii jeedsaday kibir inta badan caba isticmaalaa kibiraaninimada isagoo islaabay oo kibiraanihi oo xujajkii iyo wixii ilaahay sheegahayo dhan ka jeedsaday oo iska laabay xaalkaasuu ku doodaya ku murmay oo muxuu rabaa ujeedadiisu maxay tahay dadka inuu lumiyu doonay saas wey macana waa daaci xumaantaasuu dadka ugu yeedhay shirkiyaadkii yani waxa weeyaan kufriyaadkii bidacii khuraafaadkii waxaasuu dadka ugu yeedhay wax xujaa oo uu dadka ku qancinaya ma ay jirto laakiin ujeedadiisu dadka inuu lumiyo maxaa abaalgud u ah abaalgudkiisu adduunyadana inuu hoogo oo dulloobo wey maalinta qiyaamadana cadaabka waxguba in la geliyo wey oo la dhadhansiiyo abaalgudkaasu ilahay agtiisa ku ley subxana wa tacala wa min annaasi dadka waxaa ka mid man cid baa ka mida yujaadilu doodaya fillahi alla dhexdii ku dooday bigayri cilmin ogaansho la-aan isagoon waxba ogeyn oo cilmi daruuri ah aan haynin walaa hudan hanuunin la-aanteed waa daliilkii caqliga ah waa daliilka caqliga oho yani alistidlaal wey waxaad soo saartay oo intaad wax isku dardartay aad markaa kadib sheegayso walaa hudan walaa kitaabin iyo kitaab la-aantii kitaabkaasoo muniirin iftiin u saaxiib ah iftiin iftiiminayaoo xaq iyo baatilka kala iftiiminaya ama cad kitaab cadna ma wato oo xagga ilahay kasoo degay subxana wa tacala intaa ninkaan haysanin yani doodiisu marka waa uun yani qajajac weeye dood sacma thaniya cidfihida waxaa laga xaalaynaya yujaadilu fillahi baa laga xaalaynaya thaniya cidfihi xaalo uu yahay dhinaciisa mid laabay dhinaciisa mid laabay xaalo uu yahay yuu murmayaa oo doodaya muxuu u doodayaa liyudilla inuu lumiyo daraaddeed annaasa dadka wey can sabiili illahi jidka ilaahay inuu dadka ka lumiyo daraaddeed ayuu u doodayaa u murmaya intaa wuxuu u qajxalay u doodayaa u murmaya waa inuu dadka lumiyo oo khalqiga jidka ilahay ka lumiyo subxana wa tacala lahu waxaa u sugnaaday fi dunya adduunyada dhexeeda khizyun hoog iyo dulli baa u sugnaaday wanudiiqu waanu dhadhansiinaynaa yowma alqiyaamati maalinta qiyaamada cadaab alxariiqi cadaabka waxgubaanu dhadhansiinayna dalika arrinkaasi baa loo leeyahay cadaabka marka la dhadhansiinayo waxaa la leeyahay dalika arrinkaas bimaa shay sababtii wey cadaabkan aad gelaysaay bimaa shay sababtii wey qadamad ay hormarisay yadaaka labadaada gacmood oo kuwii afka iyo luguhu sameeyeen iyagu kuma jiraan iyo qalbig maya waxaad samaysay oo dhan gacmahaa sameeyey baa la dhahay waa waxaad adigu samaysay sababtii wey wa ana allahaas alle laysa inuusan ahaanin wey sababta labaad ana allaha alle laysa inuusan ahaanin bidallaamin mid dulmin badan lilcabiidi addoommada inaan lagu dulmiyeyninoo waxaadan lahayd lagu saaraynin waxaad lahaydna aan lagaa duudsiyeynin sababta labaad ee cadaabka lagu dhadhansiinayo taa wey hada wabilahi tawfiiq wsal allahuma waslama cala nabiyina muxamedi